ra-iisul wasaaraha xukuumadda federaalk soomaaliya mudane cabdiweli sheekh axmed ayaa xalay kulan ballaaran la qaatay saraakiisha ciidanka qalabka sida iyo kuwa ciidanka nabad ilaalinta ee amisom isagoo ugu hambaliyeeyey ciidamada iyo shacabka soomaaliyeedba guulaha dowladdu ay ka gaartay howlgallada soconaya qaybo ka tirsan gobolada baay iyo gado waa gobolada bakool iyo gado waxaa kale oo ra-iisul wasaaruhu uu baaq u jeediyey dhallinyarada al-shabaab ka tirsan faahfaahinta warbixintan waxaa inoo haya waryaheenna maxamed colaad xasan kadib saddex maalmood oo ay dagaallo ka socdeen meelo ka mida gobollada baaya bakool ayaa xalay waxaa kulan lagu soo bandhigayey qaabka iyo sida ay howlgallada ciidamada isgarabsanaya ee dowladda iyo kuwa amisom uga wadaan gobolladaasi waxaa lagu qabtay xarunta guddiga wadajirka ee xiriirinta howlgallada ee magaalada muqdisho ra-iisul wasaaraha soomaaliya cabdiweli sheekh axmed iyo madaxdii kale ee wehelisay ayaa warbixinno ku aadan howlgallada ka soconaya gobollada bakool iyo gado ka dhagaystay wasiirada gaashaandhigga iyo amniga qaranka kulankaasi kadib ayaa ra-iisul wasaaraha oo shir jaraa'id qabtay waxa uu ka hadlay dagaalada isagoo dhinaca kale u hambaliyeeyey shacabka soomaaliyeed waxaan u hambalyeynayaa ummadda soomaaliyeed in cadowga looga guulaystay goobo muhiim ah degmooyin muhiima oo dalka gobollada koofureed ku yaalla howlgallo qorshaysan oo runtii la qorsheeyey oo ay iska kaashadeen ciidamada xoogga dalka soomaaliyeed iyo amisom waxaa lagala wareegay kooxaha nabaddiidka ah degmooyin muhiim ah oo ay ka mid yihiin magaalo madaxda gobolka bakool ee xudur magaalada waajid oo aada ogtihiin inay muhiim tahay rabdhuure iyo magaalada buurdhuubo ilaahay mahaddi ciidamadeenna khasaare soo gaaray ma jiraan marka laga reebo hal askariyo ku dhaawacmay sida aan xogta ku helnay laakiin khasaare weyn ayaa loo geystay nimankii cadowga ahaa wayna kala firdheen wixii la qabtay iyo wixii meeshaa ka baxay marka laga reebo iyadoo uu howlgalkan ka socdo gobollada bakool iyo gedo ayaa dhinaca kale ciidamada dowladda iyo hay-adaha amniga waxay ku jiraan feejignaan ku aadan qaraxyo suurtagal ay tahay in al-shabaab ay isku dayaan inay ka fuliyaan magaalada muqdisho ra-iisul wasaaraha ayaase ciidanka ugu hambaliyeeyey sidoo kale guusha dagaalka iyo feejignaantooda waxaan u hambalyeynayaa ciidamadeennu waxaanan ku sii xoojinay hawsha ay u wadaan magaalo madaxda oo ah inay u diidaan kana joojiyaan cadowga inuu gaado dadka maatada hoo masaakiinta ah inuu gaado iyo inay ku sii socdaan inay xoreeyaan degmooyinka ku sii harsan gacanta cadowga ku sii harsan inay ka xoreeyaan agbixisadaas sidoo kale ra-iisul wasaaraha soomaaliya ayaa shacabka gobollada ay ciidamada ka howlgalayaan ugu baaqay inay la shaqeeyaan ciidamada
shacabka soomaaliyeed ee degmooyinkaas ku nool iyo degmooyinka kale ciidamadeennu ay ka howlgeli doonaan waxaan ku boorinaynaa inay la shaqeeyaan oo ay gacan siiyaan ciidanka usoo gurmaday ciidankooda usoo gurmaday danta ciidanku u yimid waxaa weeyaan inuu ka xoreeyo oo uu ka kor qaado cadaadiskii ay kooxahaas nabaddiidka ah shacabka ku haydeen muddo dheer kuwaasoo runtii xorriyaddoo dhan ka qaaday awooddoo dhan ka qaaday u diiday noloshii caadiga ahayd inay ganacsadaan inay wax soo saaraan ku kallifay in badanoo ayaga ka mid ah inay soo barakacaan ugu dambayntii ra-iisul wasaare cabdiweli waxa uu ugu baaqay dhallinyarada ka tirsan al-shabaab ee dowladda iyo ciidamada amisom dagaalka kala soo horjeeda inayse soo dhiibaan islamarkaana faray ciidamada inay soo dhoweeyaan waxaan ognahay in badan oo dhallinyaro ah oo da-yar ah in maskaxdooda la khalday oo been loo sheegay kuwaas waxaan kula talinaynaa oo aan ugu baaqaynaa in ay ka badbaadaan dhagarta nimankaas ay ka badbaadaan ciidamada xoogga dalka soomaaliyeed iyo xukuumadda iyo ciidamada kale ee nabadgelyada booliiska iyo nabad sugiddu waxay diyaar u yihiin inay soo dhoweeyaan oo gacmo fura lagu soo dhoweeyo xukuumaddu waxay ka caawin doontaa runtii inay dadkaasu xirfado waxtar ah ay bartaan ay ku soo noqdaan bulshadooda waxay noqon karaan ganacsato waxay noqon karaan beeraley waxay noqon karaan macallimiin waxay noqon karaan dad ayaguna wax istara bulshadana wax tara marka waxaan ugu baaqaynaa inaysan ka baqanin inay kusoo dib ugu soo noqdaan bulshadooda bulshadooda iyo xukuumaddooda waa soo dhoweynaysaa gacan weyn baan siinaynaa ciidamadana waxaan faraynaa meel kastoo ay joogaan waxaan faraynaa inay dadka si fiican gacan qabow oo raxmad leh ay ku qabtaan ay soo dhoweeyaan kuwa muddada dheer dhibka ku jiray oo jilicsan inay naxariis u muujiyaan kuwa kale ee la khalday ee sidaa ahana inay soo dhoweeyaan oo ay u fududeeyaan inay bulshadooda ka soo noqdo dowladda soomaaliya ayaa horey u sheegtay in sanadkan labada kun afar iyo tobanka ay guud ahaan ka saarayso al-shabaab goobaha ay gacanta ku hayso kaasina waxau ahaa maxamed colaad xasan oo noo soo koobayay hadal uu ra-iisul wasaaraha dowladda federaalk ka jeediyey magaalada muqdisho